reer jubbaland waxay leeyihiin astaan dastuur iyo baarlamaan dadka danaynayo inay hoggaanka jubbaland beddelaan ama ay ka mid noqdaan maxaa u bannaan waxaa kuu bannaan xooggaaga iyo maskaxdaada iyo xoolahaada inaad la timaadid ka qaybgeshid horaynta deegaanada cadowga gacanta ku hayo ka qaybgeshid midaynta iyo aasidda qabyaaladda dadka dadka reer jubbaland daasay maaragtay muddada dheer ay ku noolaayeen samirtid oo aad sugtid wakhtiga loo qabtay hoggaanka hadda jira xilliga ay dhimaatana adoo dadkii iyo dalkii wax ku darsaday u dagaalamay deegaanada maqnaa wax ka xoreeyey tala ku biiriyey midnimadooda ka shaqeeyey inaad tartantid oo nasiibkaaada tijaabisid laakiin macnaheedu ma aha inaad maaragtay fawdo iyo abuurtid maxaad dhaxlaysaa maxaa la yidhi labada ee laba ninoo go isku qabsatay baa nin soo maray hooyadood oo qaawan oo geed ku gabanayso war maxaa isku haysataan go-aan isku haysanaa labadiina go isku haysataan hooyadiina waa sida gacanta ah haddii adiga aad intii midaysneedna kala qaybiso cadowgana uu faa'iidaysto oo uu ka helo horumar uu deegaanka ku soo celaamay maxaad adigu dhaxlaysaa waxay la tahay wax rag ku soo daalaba rag bay u cusub yihiin arrimaha soomaaliya waa ku soo daashay halkan dowlad curdum ah meel liberaa laga bilaabay dadkii oo midoobayo baa jooga wax ku darso xilliga markuu dhammaadana tartan sida adduunyadaba ka dhacdo siyaasaddu waa tartan